mar koobaad iyo mar labaad ayma dhexaasa shir jaraa'ido badan oon qabtayna waxaan ka digay ganacsatada waaweyn ee soomaalida ah annaga wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaan kasoo saarnay sharci ah in qof soomaali shaqo uu qaban karo uusan qaban karin qof ajnabi ah runtii aadaan uga xumahay markii hadaaye aan aada ka dhawaajiso guddoomiye in qof ganacsataa oo intaasoo qofooda ajnabi ee wadankan inuu keenay oo haddana ka shaqaystay shaqaalihii ajnabiga inay ka shaqaysteen haddana loo raadinayo canshuur dhaaf runtii waa waa wax dowladdan u dulqaadan doonin